بسم الله الرحمن الرحيم Ee, waxaa sharaf noo ah in maanta halka ay guurtiida nala joogto insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa in hawshii ay ku maqnaayeen ay halka inooga sheegi doonaan waxaana ku rajeynayaa inuu noqoto mid kurigan caafimaad iyo wanaag rageliya aad iyo aad baa umahadsantihin wasalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أوتو الذي توفيق madaxweynihii iyo ku-xigeenba diiwaanayaasha kale ee isugu yimi halka waa salaamad waa innagii qayadii ka soo yeedhay xisbiga kulmiyeed khusuusan bacda shirweynihiisii oo annagii isu xilqaannay inaanu isku xilqaannay in aanu hawshaa gallo jaritaanka intaanan gelin labadiina dhinac ee dhinacna madaxweynuhu hogaaminayey dhinacna muuse hogaaminayey waxaanu ka qaadanay oggolaansho iyo kalsooni aada iyo aad ba ugu mahadsanyahay aada iyo aada bay ugu mahadsanyihiin waa nagii labada qoloba aragnay labada dhinacba waa aragnay qolo waliba wixii ay sheeganayeen waa sheegay qolaba saacadaanu aragnay malaa saacad baanu aragnay annaga se waa weydeero malaa saddex afar maalmood bay nagu qaadatay inaanu isugu ka yeedhno oo go-aanada idin maqashiino hawshaa culayskeeda lahayd qaranka waa ka cudur daaranaynaa inay intaa nagu jiitatay laakiin waxay naga xumaaday dhinaciina iyo dhinac kale toona maanaan arkayn dadweyne aan la hadlay xaaji waayahay maanta waxaan jeclahay inaanu go-aanadii aanu gaadhnay idin maqashiino waxaanu jecellahay go-aanada ah inaad sidooda ku fulisaan sidooda ku fulisaan dadweynaheen iyo adduunkaba xisbigii kulmiya waa iskhilaafayna inay maanta inoogu dambayso ilaahay ha ka dhigi inay maanta inoogu dambayso wixii kale ay sido xaadashadiina iyo hadhowto dee mar haddii hadalku idiin furmo way isii wadan doontaa laakiin go-aanadii inay sidaa ku qaadataan sidaa aynu dadkeenna iyo dunidabana maqashiino idinkuna raggii iswada ahaa ee xisbiga qora ahaa ee xisbal xaakimka ahaa ee dawladduna ummadda wada dhaqaysay hogaaminaysay idinkuna ku kaalidayseen xisbi ahaa inaydin ahaataan baanu ilaahay ka baryaynaa idinkana idinka codsanay in dhawaaqeedu inaga dego baanu idinka codsanayna waxaaban kaga baxaya ilaahay hayna tuso danteenna iyo danta dadkeenna iyo intaba ilaahay giddigeenba haynagu hago ilaahay nagu hago waxaan leedahay innagu markaanu waxaanu akriyeynaa go-aamadu xaaji eray qura eray qura doodayma u kacaya بسم الله الرحمن الرحيم أول كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام بعد شركة مدحوينه وأول يهي لبدا دمبا صدح دمبا سمع هامبا وحن بطوع إلهي نول بان ربك غان مسؤول بين ودني وإنه يسوق دعني oo shicibkiis hormarinay agoomaha ahaa ee culimmada lahaa ee dumarka lahaa ee dhallinyarada lahaa ee odayga lahaa ayay madaxnimo u qaadanay ilaaha inoo gartayna ha lagu shukriyo nin walbaan xusuusnoow in lagu weheliyo laba marakalka ayay halkaas kala fadhiyaan waxaa isku qabateen haddaan ka soo dego halkaa waxaa isku qabateen wax fudud buu ahaa sebankaasa sidan dhigay caalamka oo dhammi wuu sheegay isqabashadiia may hidin xisbi uun iska xisbee xukumaddii baa idin saaran cirka iyo dhulka iyo cidda joogtaba idinka u mas-uula oo xukumaddii gacanta ku haya lambartowgiinaa xisbiyada kale yihiin hadday wakiilada tiyo hadday guurti tiyo xilka idin saaran ku talagala yay waxbay sheegin oon layla murmin oonaan cilaaqtamin maaha xisbigu waa inuu murmaa wada hadlaa haddana waa inaanu ku kala tegin oo loo ciiraa halka madaxweynuhu yahay maxaa yeelay ilaahay baa gartay mas-uul bay laga dhigay mas-uulka waxbaa loo sheegaa arrinka kaa iyo kaa madaxweynow kaasi ma kula qumanyey kuwa ku adkaysta uun in la raacaabaa dantayna ah khilaaf baa allihiin alle ka yahay dambe kii hore taa waxaynu iska maanta inaa waxaanu soo garannay si wanaagsan oo aqbashaan baanu ilaahay idinka rajaynayna golahan oo kale nin quroo madhnaanka taga male nin ceeb buu kale tagaa waa ruuxu muxuu ku hadlaaye ninna ammaan buu kale tagaa waa ninku oo hadal toosnaa waa la yidhi ninna inkaar buu kale tagaada wuxuu yidhi anigu waxaa raggu gartay diidi ninna ducuu kale tagaada aqbal buu kale tagaa shirweynaha adduunkuna ma dhammaado oo ma qaalla baxo xubin qaloocan haddaanad qaadan ma taqumanba abaa la ysugu qabaa wacdigu weynoo kala dambaynaya waxaan ku soo gaabinayaa khilaafkaa halkaa inuu ku go-o oo idaacaduhu maqlaan farxad iyo kalgacal iyo isu tanaasul baynu ku dhisnay xawl qarqarii baynu joognaa laynu ictiraafay oynaan ictiraafka dhoobayn oynaan magaceennii dhoobayn oo siduu xisbigu u socday uu u koray uu dalka iyo dadka u koriyey aan laga soo celin magaxuhu ka soo celin waxa la akriyo inaad deg deg u aqbashaan baanu ku ducaynayna wasalaamu calaykum
waayahay sicid waaladiina ah
go-aankanu wuxuu si toosa ugu socdaa ku madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan guddoomiyaha xusbiga kulmiye og xeer ilaalinta guud ee qaranka og guddoomiyaha guddiga diiwaangelinta ururada og guddoomiyaha maxkamadda sare ujeedo go-aanka guddiga guurtida ee dhexdhexaadinta khilaafka xusbiga kulmiye fadhigii u horeeyey fadhigii golaha guurtida ee lix iyo labaatankii bishii shanaad labada kun iyo afariyo tobanka waxaa goluhu ku ansixiyey guddi dhexdhexaadisa khilaafka xusbiga kulmiye oo ka kooban lix iyo toban xubnood oo uu hogaaminayo guddoomiyaha golaha guurtida guddigu fadhigoodii ugu horeeyey waxay ku wargeliyeen labada dhinac ee khilaafku dhex yaallo in golaha guurtidu u saaray guddi dhexdhexaadisa khilaafkooda isla markaana dhinac walbi soo dirsado xubnaha uga qaybgelaya guddigu iyaga oo diiradda saaraya sidii ay oggolaansho uga heli lahaayeen labada dhinacba waxaa ugu dambayn dadaal dheer kadib waxay ku guulaysteen inay labada dhinacba ogolaansho ka helaan inay labada dhinacba ka ogolaansho inay ka helaan dhexdhexaadiya isla markaana waxay labada dhinac mid kastaba la yeesheen kulan ay kaga dhegaysanayaan dacwadooda iyo wixii qoraallo ah oo ay u cuskanayaan haddaba guddiga golaha guurtooda kadib markii ay dhegaysteen dacwadaha labada dhinac derseenna qoraalladii ay u soo kala gudbiyeen markay arkeen qodobka sagaaliyo tobanaad ee dastuurka xusbiga kulmiye xarafkiisa xaafaqadiisa koowaad markay arkeen xeerka diiwaangelinta ururada iyo ansixiinta axsaabta qaranka xeer lamber foodhiin qodobkiisa shalaatanaad faqradiisa faqradiisa afraad iyo faqradiisa shanaad markay arkeen warqadda summadeedu tahay gada oo oo kana soo kuna taariikhisan koob iyo soddonkii bishii shanaad oo ka soo baxday xafiiska guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta axsaabta markii ay arkeen go-aankii guddiga turxaanbixinta ee uu madaxweynuhu u magacaabay khilaafka xusbiga kulmiye kowdii bishii koowaad labada kun iyo afar iyo tobanka qodobadiisa shanaad iyo lixaad ee ku taariikhaysan laba iyo labaatankii bishii labaad labada kun iyo afar iyo tobanka iyada oo ay waajib tahay in lasoo afjaro khilaafkan cakiran ee hadheeyey xusbiga kulmiye si aanu u sababin burbur iyo iyo kala qaybsanaan ku yimaada xusbiga dhexdiisa haddaba guddiga golaha guurtidu iyaga oo ka duulaya dhammaan arrimahan kor ku sheegan waxay soo saareen go-aamadan kow in go-aamadii ka soo baxay shirweynaha saddexaad ee xusbiga kulmiye oo ay soo gudbiye ay soo saareen shirguddoonkii shirweynuhu una gudbiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan guddoomiyaha xusbiga xiraaliyaha guud ee qaranka gudi guddoomiyaha guddiga diiwaangelinta isla markaana ay guddiga diiwaangelinta ururadii iyo axsaabta qaranku ansixiyeen ay sidoodii ay sidoodii ay u dhaqangel yihiin inkas laba inkastoo uu xaq u yeelan karo madaxweynuhu iyo qof kasta oo dalka madaxweyne ka noqdaaba inuu dhammaysto labada teeran doorasho ee dastuurka u jideeyey hase yeeshee in cid kasta oo ka mida golaha dhexe ee xusbiga kulmiye oo buuxiso shuruudaha laga rabo qofka isu taagaya doorashada jegada madaxweynaha uga tartami karo golaha dhexe ee xusbiga kulmiye dhexdiisa saddex a waa tanbiideeda waxaa reeban shacaa'ir kasta oo lagu oo muujinaya astaan musharax ama doorasho ka hor inta aan la gaadhin wakhtiga ku muddaysan xeerka doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka saddex wixii dad loo xirxiray arrimo la xidhiidha khilaafka xusbiga kulmiye la sii daayo alla mahadle
waa mahadsantahay siciid waxay la tahay carada hadal looma hadhin waa mahadsantiin dhegaysigii inayna fulisaana waa midkastaaaynu isku og waana wixii dambe ee naashnaasha idinkaas sii wadantooda laakiin go-aanadii golaha guurtidu waa kuwa sidaa inay ku fulaan
labada dhinac baan doonaynaa saxaafaddu maadaama ay joogto meesha madaxweyne axmed maxamed maxamuud siiraayo go-aamadan ay guurtidu soo saartay adaa dhinac hogaaminayay ma aqbasho
waxaanu aragnaa dee sidaa ay tahay waanu aragnaa waanu qaadanay waxay tahay waanu qaadanay waanu aqbalay maadaama aanu aqbalay inay dhexdhexaadin gashaa guurtida qaranka ay tahay Markaas- musabiix cabdi addays ku haysaa please In guddoomiye dhinac baad ka ahay sidee baad u aragtaa arrintan
waxay la tahay haddaad rag arrin u dhiibato maaha si aad doonaysa inay kuu xukumo inkastoo ay adag tahay siday wuxu jareen haddana waan aqbalay
sidee u aragtaa markaa sidee baad u aragtaa go-aamadan haddaad ku sii darto amadi haddaad waan aqbalay si ahayma si kasta ay ugu adkaato danta qaranka waa aqbalay aniga waxba layma soo dhaarin sidii kaala xukumay waan se qaatay haddaad maadsantahay